wacan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha barnaamijka maanta waxaa marti noogu ah maxamed xasan cawad oo ah ciyaartooy ka tirsan kooxda naafada ee otowa kabital ee dalka kanada ciyaartooyda kooxdan ayaa kuwa adeegsada wiil jeer islamarkaana ku ciyaara maxamed oo ah ciyaartooyga keliya soomaaliga ee ka qayb qaadanaya koobka wiiljer haki league ee waqooyiga amerika oo maanta ka furmaya magaalada st bool ee gobolka minnesota ayaan marka hore weydiiyey bal inuu sharaxaad iga siiyo koobkan uu ka qayb gelayo aad baad umadsantay ciyaarta horta magaceeda waxa weyan waa waa wilchair hockey league oo waxaa lagu ciyaarayaa electronic wilchair ama power wilchair waa ciyaar loogu talagalay dadka naafada ama dadka lixaad kala meel kastay joogaan qaybaha north america yurub waa laga ciyaaraa marka ciyaartani waa ciyaar yani ruulskeedu iyo taka hockeyda caadiga waa isku mid laakiin waxay ku kala duwan yihiin ciyaartani waa floor hockey ta kalena waa ice hockey ciyaartan waxaa lagu ciyaarayaa sibid caadiya ama floor englishka oo aan baraf ahayn waxaanad ku ciyaaraysaa wiiljeerkaaga bahashaad ku ciyaareysana waa kubad baal yaro kuusan stigaad ku ciyaareysana waa stig plastiga oo loogu talagalay meeqa kooxood ayaa kasoo qayb gashay yayse ka kala socdaan waxaanu nahay eight teams baanu nahay sideed kooxood sideeddaa kooxood waxay ka socdaan maraykan iyo canada canada waxaa ka socdaa saddex tiam waa calgary selex orowa capital oo anigu aan u ciyaaro iyo toronto rangers oo reer torontoa maraykankana waa shan kooxood shanta kooxood ee maraykanka waa laba kooxood oo from minnesota mid waxa lahaha minnesota saints ta kalena waa minnesota selex waxaa kaloo jira kuwa kale la yidhaha philadelphia oo ka yimid reer philadelphia koox kalena waxay ka socotaa northern carolina kooxda kalena waxay ka socotaa michigan intaasaana nasteeda kooxood oo imanka halkan ku ciyaaray oo beritole haddii ilaahay ka dhigo ciyaartu furmi doonto kana furmi doonto magaalada minneapolis gaar ahaan st paul waxaana ciyaarta ugu horeysa la furi doonaa kooda doornimo opening ceremonia ciyaartana ugu horeysa wax ciyaaraya oo orowa capital oo anigu aan u ciyaarayo oo saddexda galabnimaa iyo qolada laydhaha minnesota selex
waay waxaad tidhi koobkani waxaa loo dhigaa ee ciyaartooyda naafada ah adigu marka haddaad taariikh ahaan iiga waranto shakhsiyadaada qofka aad tahay iyo goortii aad ciyaartan soo bilowday marka ugu horreysa haddii aan ku weydiiyo naafadnimada hadda aad tahay ma mid aad u dhalatayba mase waa mid adiga oo ka bacdi weyn aada naafowday may runtii anigu horta naafanimadan kumaan dhalan anigoo laba jira baan curyaamay waxaanan igu dhacday dabayl ama polio soomaaliya ciyaartana runtii waxaan bilaabay laba kun iyo laba sano ka hor yani laba kun iyo labaiyo tobankii meelahaas ay dhammaadkeedii waxaana igu dhaliyey nin aanu saaxiibanay oo imanka aan nala socon oo runtii ciyaartooy khatara oo oo laydhaha dimbo oo imanka intuu maalmihi ugu dambeysay buu operation galay oo saas daraaddeed buu nooga hadhay anigoo bas saaran maalin maalmaha ka mid a ayo wuxuu igu hi niyo ciyaar noocaasa jirta oo dadka curyaamiinta loogu talagalo naafa waxaananu jeclaanayn ciyaartan inaad nagala soo qayb gasho oo runtii ciyaartooy fiicanna waad noqon doontaa markaasaan ku ciyaarta weligey maan ciyaarina sideebaan markaas waa lagu baraya adresskii buu qoray meesha lagu ciyaaro waan ka qaatay maalin axada baan u tegay runtii ciyaartii waan daawaday ciyaartiina aad baan uga helay runtii de qof soomaaliya ama qof kaloo ciyaaraya muu jirin waxaa bal ciyaartan isku day inaad barato labadii bilood ugu horreeyay runtii ciyaartu aad bay ugu adkayd waayo inta badan offside baan gelayay ruulskeeda maan lahaan jirin laakiin kabacdi ciyaartii waan la qabsaday soomaalida ta kuma amaada laga bare laga badi marka intii dambana de waxaa noqday runtii waan xidiga orowa oo imika labaiyo toban ciyaartooy baan noo dadka naafada orowa ka socda oo ninka keliya soomaaligan aan ahay runtii magaca soomaaliya sita meel kastay joogaan inkastay magaalada orowa ay naafo badani jiraan in badan aan ku yidhiniyo ka qaybgala ciyaaraha meel kasta joogtaan waayo adigana waxay ku noqonaysaa hadday noqoto exercise ahaan bay ku noqonaysaa waxayna ku noqonaysaa faan bay ku noqonaysaa laakiin qofka naafada hadduu isnaco ama guru dhex fadhiyo ama uu dhaho anigu naafana waxba ma qaban karo taas waxaan u arkaa runtii khalad
dabcan waad sidaa hadda kuu jeedo nin faraxsan oo qoslaya ayaa tahay oo dabcan de haddana sidaad ii sheegaysa amaba ciyaartooydii hadda faraha badnaa oo kale oo kula joogtay aan ka arkayay sidii nin xidiga oo matala ciyaarta kubadda cagto kale markaan ka hadlayno sida ronaaldo iyo looga hadlayo kale kooxdaadu hadda dabcan kuugu tashanaysaa saan u jeedo marka adigoo soomaaliya oon haakigan iyo waxaan aan u warhayn sida loo ciyaaro inaad haddana xidig ka noqoto dareen noocay ku gelinaysaa runtii horta dareen aada u fiican bay gelinaysa waayo sababtay gelinaysa waxa weeyaan waxaana ninka keliya ee magaca soomaaliya sita ee ciyaarta noocaasa ciyaaray una tiigsaday inuu yacni dadka soomaalida naafadana tuso inay ciyaar kasta ciyaari karaan runtii aad bay runtii waxaana jeclaynay meel kasta maantadan waxaan joogay magaalada waxaan tegay minneapolis baan tegey moolka soomaalida suuqa karmeel baan tegey waxaan ka dhowr ninoo naafa wilchair wataan arkay minnesorana waxaa ka jira runtii ciyaarartana way ka jirtaa i don't know why ay uga qayb geli laayeen ama ay uga biiri laayeen waxaana ku boorin lahaa qof kastoo nafa meel kastoo joogo magaca soomaali sita inay ciyaaro nooc kasta isku dayaan runtii heer fiicanna way ka gaadhi karaan ugu dambeynta haddii aan ku weydiiyo shaksiyan marka laga yimaado inaad ciyaarayso oo aad garoonka ku jirto waxyaabaha faa'iidada ku ah adiga oo aad intii aad ciyaartan ku jirtay aad ka heshay maxaa ka mid a waxyaabaha faa'iidada iyo aan ka helay waxa weyaan runtii experience badan baan ka helay dad badanoo waxaan bartay dad naafa oo anigoo kalea waxaan bartay dad kala wada nucnuca ajanabiyo dalal badan ka yimi waxaan bartay experience baan bartay ciyaarta hokiga inay tahay ciyaar runtii passiona ciyaaranu an ahayn ay tahay ciyaar yacni niyadaad aad gelin karto sida shaaha maaragta mad maqasho qofku markuu dhaa shaah baan doonayaa bal dhowfalka aan saaro hadda imika saasoo kale ii qabataa bahasho haddaana maalin maalinta ku xigta haddaanan ciyaarin aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa maxamed xasan cawad oo ka mid ah ciyaartoyda haakiga ee wiiljaarka ku ciyaarta ee kooxda naafada ee otowa cabital ee dalka kanada uu ka qaybgelaya koobka wiljer haki league oo maanta ka furmaya magaalada st baul ee gobolka minnesota tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascadowedele sidaa iyo isma dhaafno